أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati alanbiyaa aayadda sagaashan iyo labaad ayuu casharkeenu ka bilaabmayaa caawa waxaa noo soo dembeeyey ambiyada ilaahay qisaskoodii oo uu ugu dembeeyey nebiyullaahi ciisa iyo hooyadiis oo alla subxaanahu watacaala uu iyaguna ku daray qisaskii nebiga sala ll ly slama la amraayey inuu ku dul akriyo qoomkiisa marka uu alla ambiyada ka hadlay oo ka sheekeeyey ayaa alla waxa uu yidhi ina haadihi ummatukum ummatan waaxida ina haadihi tan oo diintan islaamka ah ummatukum ay diinukum diinkiinii waaye ummatan diin xaal ay tahay waaxidatan oo hal keliyata ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiin ayaan ahay facbuduuni ee icaabuda khidaabku marka wuxuu u socdaa ama hadda uu u socdaa kufaaru maka ayuu ku socdaa markii ambiyada iyo xaalkoodii iyo duruqd dariiqoodii looga soo qiseeyey ayuu alla wuxuu yidhi ina haadihi tan ishaarada marka waxay ku dhacaysaa diinta islaamka leanna nebi kastaa hore waxaan usoo sheegnay inuu la imaanayay towxiidka wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun marka alla wuxuu leeyay ina haadihi tan oo millat lislaam ah diinu lislaam ummatukum ay diinukum waa diintiinii ummadda marka macaani badan bay ixtimaashaa dadkii kulansan waa la yidhaha umma umma waxaa la yidhaahdaa diin sidoo kale hadda marka macnaha ay ummatukum u joogto ay diinukum waa tani marka aada maqlaysaan ood arkaysaan ummatukum diinukum diintiinii waaye ummatan xaal ay tahay diin waaxidatan oo hal ah iyadoo ah marka ambiyada ilaahay aslu diinkooda waa hal unbau ahaayo sharaaicdooda ayaa iskhilkhilaafsanayd oo hadba zamanka iyo waqtiga iyo ayaa lagu saleynayay maslaxada markaas laakiin asalka diinta ee towxiidku mid unbay rusushu ku ahaayeen marka waa hal diin baa alla uu leeyahay tani waa diintiinii ummatan xaal ay tahay diin waaxidatan oo hal ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiin ayaan ahay facbuduuni icaabuda aniga kaligay oo qeyrkay ha caabudinina halkaa diinna ku kulansanaada ayb aslu lummati marka waa aljamaaca alatii hiya calaa maqsadin waaxid jamaacada hal qasad leh ayaa ummad la yihaahdaa shareecadii marka umma waaxida ayaa laga dhigay maxaa yeelay iyadaa loo soo kulmaa oo dadku ay tahay inay ku kulmaan midna ay ku ahaadaan dadkii marka laakiin maxay sameeyeen wataqatacuu way googooyeen amrahum diinkoodii bay googooyeen oy kala jarjareen ama amar arrinkoodii bay kala googooyeen beynahum dhexdooda kullun mid kastaa raajicuuna kuwa soo noqonayo weeyaan ilayna annaga xaggeenna usoo noqonayo dadkii marka xaalkoodu wuxuu noqday in ay diinkii kala googooyaan oy isku khilaafaan diinkooda wataqatacuu way googooyeen amrahum arrinkoodii ayay googooyeen oo yacni waa diinkii beynahum dhexdooda ay ikhtalafuu way iskhilaafeen waayo fi diini diinkii bay isku khilaafeen fasaaruu waxay noqdeen markaa firaqan wa axsaaban kooxa kooxo iyo xisbiyaal ayay noqdeen kooxa kooxahaas marka iyo xisbiyaalka waa lagu macneeyaa yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo maadaama ay millatul islaam ay khilaafsan yihiin waa koox sidaa marka waa lagu macneeyaa waana macnaha markaas waafaqayo qowluhu tacaala ina aladiina faaraquu diinahum qiraa'adaas marka la aqriya faaraquu diinahum kuwii diinkoodii ka tegay oo faaruqay ee lasta minhum fii shay waxaa lagu tilmaamay marka inay dadka qeyb qeybsan ay yihiin waxaa kaloo dhici karto in aayadda macnaheedu uu yahay wataqatacuu amrahum qolo walbaa gaar in loola hadlayo oo yahuuddii dhexdeeday iska khilaaftay nasaaradii dhexdooday iska khilaafeen ummaddaanina nebigu wuxuu sheegay dhexdooda inay iska khilaafayaan ayagana toddobaatan iyo saddex kooxood inay isugu khilaafayaan diinkoodii halka ahaa kulligoodna naar ayaa loogu goodiyey hal koox ma ahane marka rasuulka la su-aalay kooxdaana wuxuu ku macneeyey midda ku taagan waxaan aniga iyo asxaabteyda maanta aan ku joogno ayuu ku macneeyey nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi marka arrinkan marka taqdiicu diinihim in diinkii ay googooy kala googooyeen oo qolaba ay qeyb qaadatay maxaa yeelay furqada iyo iftiraaqa waxa keeno waxay tahay qolo walbaa diintu inay intay qeyb ka xoojiso ka qaadato qeybta kalena markaa inay ka tagtay keliya aynan ugu daynine bal inay qeybtii kalena la dagaalanto qofkiibaa marka waxaa la arkayaa isagoo fii waqtin waaxid qeybna diintii ka xoojinayo ka haysto qeybna la dagaalamayo qolo walbaa marka waxbaa ka maqan qolada kale marka yay ku ayay ku haysataa waxyaabaha marka keenaya taas waayo yahuud iyo nasaarana waa soo marnay qaabkaas in ilaahay uu ugu carooday fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wanasuu xadan mima dukiruu bih wixii lagu waaniyey ee loo sheegay qeyb ka mida bay ka tageen buu ilaahay yidhi nasaaradana sidaasu alla ka tilmaamay wamin aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih labadoodana alla wuxuu yidhi qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil dadka marka waxaa laga rabaa kutubtoodii kitaabka la siiyo inay haystaan isaga dhan oo alla wuxuu yidhi udkhuluu fi silmi kaafatan furqada marka waxaa keenaya qolo walba meel inay inta xoojiso meeshii kalena ama ay la dagaalanto amaba ay yacnii qalad ama baatilba ay u aragto haddaad u fiirsato khilaafka kooxaha muslimiinta ka dhex taaganna noocaas unbuu u badan yahay haddaa aada ugu dhabagasho ayb marka alla wuxuu yidhi wataqatacuu way googooyeen amrahum arrinkoodii bay jarjareen oo ay googooyeen ayb baynahum dhexdooda ayay ka jarjareen oy ka googooyeen ayb ay tafaraquu wakhtalafuu fi ddiin kullun mid kastaa oo iyaga ka mida raajicuuna kuwa soo noqonaya weeyaan ilayna annaga xaggeenna kuwa usoo noqonayo marka kullun ilaynaa raajicuun waciid baa ku jira meeshaas diintii halka ahayd oo ambiyadu ay wadahayeen bay kala jarjareen kooxo iyo axsaab bay noqdeen mid kastana annagou noo soo laabanaya bu alla leeyahay marka annagii baad noo imaanaysaan isjira waayo ilaahay diinkiisa ha ha qeybqaybinnina ha googoynina ee waxaad yeeshaan isaga dhammaantiin marka intii awooddiina ah ku dhaqma ayb marka kullun ilaynaa raajicuun dhammaan annaga xaggeennay usoo laabanayaan waciid baa ugu jira marka iyo goodi baa ku jira dadkii marka xaaladahoodii aakhira markii la tago faman yacmal min alsaalixaati wahuwa mu'minun falaa kufraana lisacyih wa inaa lahu kaatibuun faman qofkii yacmal sameeyo min alsaalixaati acmaasha suusuuban yacnii xaggeeda ka sameeyo walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah falaa kufraana diiditaan lisacyihi camalkiisa uma ahaanin oo camalkiisii la diidi maayo oo ilaahay subxaanahu watacaala camalkiisa wax kasoo qaad buu ka dhigayaa waana abaal gudayaa wa inaa anaguna kaatibuuna kuwa qorayaan nahay lahu isaga u qorayaan nahay camalkiisa oo camalkiisii marka waan u dhigaynaa ka dayici mayno faman qofkii yacmal sameeyo min asaalixaati acmaasha suusuuban yacnii mimaa amarahum ullahu wuxuu alla amray oo min alacmaali saalixaati ah qofkii la yimaa la yimaado walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah marka wahuwa mu'minun waa jumla xaaliya wey jumladan marka xaaliyada ahna waxay qeydeysaa marka dadka acmaasha saalixaadka sameynayo iyay qeyd u sameyneysaa iyo shardi qeydkaas marka qoladii laga helo ama shardigaa laga helo ayuu camalku saalixa anfaca waayo marka macnaha leanna jumladan waa jumla xaaliya xaaladuna waxaa lagu yaqaanaa wasfun lisaaxibihaa qeydun licaamilihaa ayaa la yidhaahdaayo xaalada saaxibkeedana way caddaysaa caamilkeedana way qeyd iyo shardi bay ku sameyneysaa walidaalika marka meeshani qeydka ku jiraa wuxuu yahay ruuxu markuu camal saalixa sameynayo horta waa inuu mu'min yahay isagoo mu'mina haddii camal saalixa u dhaco qofkaasi la diidi maayo camalkiisa ninkii laakiin camal saalixa la imaado laakiin qeydkan iimaanka uu ka maqan yahay camalkiisa wax miyuu u taraya aakhira maya waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'a manhuuraa adduunyada unbaa wax lagu siinsiinayaa waa haddiiba uu camal ahaan u samaystay ee uunan waxba ku lugoyneynin ayb marka meeshaa waxaa laga qaadanayaa marka camalka si uu u noqdo camal wanaagsan diintu ma aynan dayicin oo waa ka hadashay wuxuu ku noqon karaa camalku inuu horta yahay camal saalixa saalix see ku noqonayaa waa inay rusushu la imaadeen gaar ahaan nabiy llaahi moxamed sala allahu alayh waali wasalam innaga isaga daacadiisa si mufasal ahna looga rabaa in nabiy llaahi moxamed marka camalkaani uu la yimid oo isaga uu diin ka dhigtay horta tan labaadna waxaa laga rabaa qofka dar alle inay ka tahay ikhlaas midda saddexaadna waa markaas uu camalkaas sameynayo waa inuu mu'min yahay oo yacni markaa iimaan uu ku taagan yahayo iimaanku marka waa aasaas camalku marka meel uu qabsado uu ku istaago ayuu rabaa haddii aasaaskaasi la waayo camal ma jiro walidaalika caa-isha radia allahu canha markay nabiga weydiisay sala allahu alayhi wasalam oo ay tidhi ibnu judcaan ninkii la dhihi jiray waa nin sadaqo badan buu ahaa waxtar badan oo martida sooro bal ka waran acmaashiisii ma anfacayaan markaa buu nebigu wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam inahu lam yaqul yowma qatu rabi اkfir lii khatii'atii yowma اddiin ninkaa yacni weligii maalinna ma dhihin ilaahu camalkee dembigeyga maalinta aakhiro dhaaf maunan dhihin macnaha waxay tahay aakhiro ma rumaysnayn waayo ninkaasi mar haddii aakhiro ounan rumaysnayn camalku wuxuu taraya ma leh adduunyada unbaa wax lagu siinayaa uu dheef ku helayaa aakhirada laakiin qof naf aan mu'minad ahayn jannada ma gelayso marka waxaa la yaab le dad marka muslimiin oo de muslimiin baa nahay dhahayo haddana marka gaal dhinto laga yaabo marka inay intay aada u buunbuuniyaan oo ay yidhaahdaan dadkuu saacidi jiray iyo masaakiintau jeclaay iyo agoomahu u kaalmey jiray iyo kaasi jannaduu galaa allahu dembi dhaafo allah u naxariisto bay dhahayaan ee naxariisna marka ilaahay looma weydiin karo qof kufri ku dhintay dadkaasuna hadda dad janno wax ka yaqaan maahan ama aakhiraba wax ka fahamsan maxaa yeelay qeyd waxaa u ah mar walba camalka saalixa waa inuu aasaas iimaaniya ou haysto marka alla wuxuu yihi faman qofkii yacmal sameeyo min asaalixaati acmaasha susuuban sameeyo xaggeeda ka sameeyo walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah falaa kufraana diiditaan ay falaa juxuuda diiditaan lisacyihi camalkiisa uma ahaanin oo camalkiisa la diidi maayo waayo waa ilaahay agtiisa qiima uu ka leeyahayo waa la abaal marinayaa qofka marka waa inaad camalka saalix ka dhigtaa iimaankana aadan ka tegin ikhlaaskiina aad la timaado wa inaa anagu kaatibuuna kuwii qorayaan nahay lahu isaga u qorayaanu nahay yacni camalkiisa waa u xifdinaynaa waa loo qorayaa waa loo xifdinayaa dabadeedna alla waa ka abaalgudayaa waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun aayaddan culimada warkeeda aad bay u badiyeen siyaal kala duduwanna waa isugu khilaafeen macnaha aayaddan laba qiraa'ana marka waa ku jirtaa mutawaatiro aho waxaraamun calaa qaryatin iyo waxirmun calaa qaryatin labada macno marka waa isu dhow yihiin waa yacni waa isku mid un waxaraamuntaabaa marka laba macno uu ku jiraayo wa waajibun in la yidhaaho ama wa xaraamun wa mumtanicun labadaa tafsiir baa xaraamunta horta ku jirto waajibunta marka laga laqbeynayo macnaheedu wuxuu noqonayaa wa xaraamun ay wa waajibun waajib iyo xatmi iyo laasim ayaa calaa qaryatin calaa ahli qaryatin qaryo dadkooda dushooda ahaaday qaryada oo ahlaknaaha aanu halaagnay maxaa marka waajib dushooda ku noqday anahum iyagu laa yarjicuuna soo noqon maayaan inaynan soo noqonaynin adduunyada aanay kusoo noqonaynin hadday ka baxaan oo ay dhinteen ama la halaagay oo saa adduunyadii ay uga tageen waxaa waajiba inaysan soo noqonaynin marka haddii sidaa waxaraamun wawaajibun laga laqbeeyo marka waa kaa waxaraamun ay wawaajibun shay muxatam oo waajib ah calaa qaryatin calaa ahli qaryatin qaryo dadkooda korkooda kuwa oo ahlagnaa aan halaagnay haa iyada aan dadkeeda halaagnay waxaa waajib ah anahum iyagu laa yarjicuuna inaynan soo noqonaynin baa waajib ah oo taasaa marka muxatam ah oo dushooda lagu qoray mar haddii la halaagay oo ay adduunyadii halaag uga baxeen ama dhinteen soo noqon maayaanoo barzakh bay aadayaan barzakhana waxay kasii aadayaan aakhiro haddii marka waxaraamun wamumtanicun laga macneeyana wuxuu noqonayaa tarkiibku waxaraamun ay wamumtanicun waxaa reebtoon calaa qaryatin qaryo dadkeeda dushooda waxaa ka reebtoon qaryada oo ahlagnaahaa dadkeeda aan u halaagnay annahum iyagu laa yarjicuuna inay soo noqdaan baa ka reebtoon markaan sidaa leenahay annahum laa yarjicuuna de laadii ma laqbaynin ogow laada marka nafyi kama laqbeynaysid laadu marka waa iska waxay noqonaysaa sila ama zaa-iday noqonaya xagga icraabta marka anahum laa yarjicuuna ay anahum yarjicuun oo kala macnuhuna marka wuxuu noqonayaa waxaa mumtanica oo aan dhacayninba dad ahlu qarya la halaagay inay soo noqdaan waa mumtanic oo adduunya dib ugu soo laabtaan suuragal maaha taa waa mumtanic oo ilaahay agtiisa yay mumtanic ka tahay waana joojiyey marka waxaraamunta waa mumtanicun markaan ka macnayna laadu waxay noqonaysaa zaa-ida xagga icraabta waxaraamun waa mumtanicun waxaa reebtoon calaa qaryatin marka xaraamunta waa mubtada anahum laa yarjicuunana waxau noqonayaa khabarkii nakiradaana waxaa musawiqda uga dhigay calaa qaryatinta iyada ku tacalluqayso waragbatun fi lkhayri khayrun midii u dhihi jiray ibnu maaliga saas oo kalea waxaraamun wamumtanicun waxaa reeban calaa qaryatin calaa ahli qaryatin qarya dadkeeda dushooda ka reeban kuwaa oo ahlagnaahaa aanu halaagnay kufrigooda aanu ku halaagnay waxaa reebtoon anahum iyagu laa yarjicuuna ay yarjicuuna inay soo noqdaan baa reeban inay soo noqdaan waa reeban tahay lana reebanaantii baa macno nafyi ku jira laadiina haddaad macno nafyi siiso meeshii marka waxaa imaanaya macnihii la rabay cagsigiisa saa darteed marka laadu waa iska silo ama zaa-ido wa sidaa la yiraahdo tafsiir marka laba tafsiir waa kuwaas had tafsiirkan dambe marka waxaraamun mumtanicun marka laga macneynayo hal tafsiir laba gees buu leeyahay marka tafsiirkaa dambe mid waa kaas aan sheegay oo markay dhintaan oo la halaago la soo ce ma soo noqonayo oo inay soo noqdaan baa mumtanic ah tafsiirka labaad wuxuu noqonayaa waxaraamun wamumtanicun waxaa reeban calaa qaryatin qarya dadkeeda kor dushooda ka reeban kuwa oo ahlagnaahaa aanu halaagnay maxaa lagu halaaga maxaa lagu halaagayna bidulmihim dulmigooda iyo kufrigooda anahum laa yarjicuuna anahum yarjicuuna inay soo noqdaan ila alxaqi inay usoo laabtaan qolo ilaahay kufri ku halaagay inay xaq usoo laabtaan oo ay towbadda haleelaan waa reebta waa reebtoon tahay marka labadaas tafsiira marka cala alqowli biana waxaraamun wamumtanicun marka laga macnaynaa labadaa tafsiir baa soo baxayso iyo tafaasiiro kaloon ka tegay oonan uga tegay marka ikhtisaar dartiis nacam saddexdaa unbaa u muhiimsan aayadda marka macnaheeda ayb waxaraamun marka waxirmun haddii la yihaahdana macnaheeda un sidaas un yay ku imaaneysaa marka qolo alla uu halaagay oo dhinteen mawd dhadhamiyeen inay adduunyadii dib ugu soo laabtaan waa mumtanic waxaa kaloo mu yacni mumtanic ah qolo alla uu shaqaawo iyo kufri u qoray oo kufrigooda uu ku halaagay inay dib usoo laabtaan oy towbad keenaan oo towbo ay haleelaan iyadana waa mumtanic ilaa marka goorbay mumtanic tahay xataa idaa oo aynan soo noqonaynin kuwaasi xataa idaa goortii ilaa laga gaaro ma soo noqonayaano waa mumtanic adduunyo inay usoo laabtaan idaa xataa idaa goortii futixad la furay ya-juuju sadu ya-juuja ya-juuj xijaabkooda ilaa laga furo wa majuuju ymajuuj yajuuj iyo maajuuj ilaa la furo oo xijaabka dadka ka xigo iyo xayndaabkooda la furo wahum iyagu ya-juuj iyo maajuuj markaa la furo min kulli xadabin meel kasta oo taag ah xaggiisa ayay yansiluuna kasoo yaacayaan oo kasoo ordayaan oo ka degdegayaan kasoo degdegayaan waqtaraba waxaa dhowaaday alwacdu yaboohii baa dhowaaday alxaqu dhabta ahaa waa qiyaamihii iyo nafkadii fa idaa hiya qisadu waaba iyada oo absaaru ladiina kuwii aragyaalkooda kafaruu kufriyey shaakhisatun ay tahay midii taagan oo kor u taagan oo aan libirsanaynin yaquuluuna waxay dhahayaan yaa weyl yani yaquuluuna waxay dhahayaan ama qaaluu waxay yidhaahdeenba dheh yaa weylanaa hooggeenna ah qad kunnaa waxaanu ahayn fii gaflatin gafla iyo halmaan dhexdiisaan ku sugnayn min haadaa kan aan kaga sugnayn xaggiisa bal hilmaan inaan uga sugnayn iska badaaye kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falayo waa naloo sheegay xaqa innagiibaa xaqii ag marnay marka xataa gaayadani marka waxay ku tacalluqaysaa waxaraamunta mutacalliqatun fi lmacnaa bixaraam marka waxaraamun calaa waxaa la reebtoon qolo alla halaagay inay adduunyo kusoo inay soo laabtaan oo yacni soo noolaadaan xataa idaa goortii bay reebtoon tahay oo aynan nolol helaynin oo yacni noloshii aakhirada iyo aakhiradii baa marka laga warramo xataa idaa goortii futixad la furay ya-juuju ya-juuj iyo majuuju majuuj ilaa laga furo sidaaba xaalkoodu ahaanaya barzakhaas bay ku jirayaan ilaa ya-juuj iyo majuuj lasoo furo ayb wahum damiirka marka wahum ya-juuj iyo majuuj waa ku celin kartaa wahum ya-juuj iyo majuujna min kulli xadabin meel kastoo taag ah xaggeeda ayay yansiluuna kasoo yaacayaan ay kasoo ordayaan marka yansiluuna bimacnaa yusricuuna waay annasalaanu mishyatu di'bi yaa la yidhahda dhurwaaga orodkiisa ama socodkiisa yaa la yidhaahdaa nasalaan ayb oo waxaa la yidhaahdaa nasala yansilu wayansulu yafcilu iyo yafculu labadaba waa lagu keenaa nusuulan waa masderka iyo nasalaanan labadaba waa lagu keenaa masderkiisa marka yansiluuna yacni yusricuuna waayo marka waa degdegayaan meel kastoo taag ahba iyagii unbaa kasoo yaacayo kasoo degdegayo tiro intay ka qabaan waxaa kaloo wahumtala lagu celiyaa damiirkaasi dadka markii ya-juuj iyo maajuuj imaadaan kadib oo buunkii la afuufo oo dadku ay soo kacaan dadkii marka wahum iyagu min kulli xadabin meel walboo taaga ayay yansiluuna kasoo yaacayaanoo waxay u imaanayaan midka u yeerayo oo markaa yacnii meesha looga yeerayo ayay usoo yaacayaan ay usoo ordayaan ayb marka wahumta laakiin ya-juuj in laysaga celiyaa macnaha ku fiican siyaaquna saasuu keenayaa xataa idaa goortii ilaa intii futixad la furo ya-juuju ya-juuj iyo maajuuju la furo xijaabkooda la furo wahum iyaguna min kulli xadabin meel kastoo taaga xaggiisa yansiluuna kasoo degdegayaan waqtaraba alwacdu lxaqu xataa idaadan jawaab bay u baahan tahay markii ya-juuj iyo maajuuj la furo iyaguna ay soo yaacayaan markaasi waqtaraba waxaa dhowaaday markaa waqtaraba marka waxaan uga dhignay jawaab xataa xataa idaadii baan jawaab uga dhigaynaa waawgaana marka see la yeelaa faraa iyo keyrkiis kuufiyiintu waxay leeyihin waawgani waa muqxama muqxama macnaha zaa-iday ka wadaan sida qowluhu tacaala falamaa aslamaa watallahu liljabiin oo kale hadda watallahu waawgaasi waaw maaha oo yacni cadaf iyo macnihi iyo macnaha le ma aha sida marka falamaa aslamaa watallahu ay tallahu liljabiini kana sidoo kale waa ay leeyiin xataa idaa futixat ya-juuju wama-juuju iqtaraba alwacdu lxaqu iyadoo la yiri waayo basriyiintu iyagu laakiin waxay leeyiin maya waawdan sideeda waa waay waa waaw oo caatifa a waaye futixad bayna ku cadfan tahay welina jawaabtii waa dhiman tahay marka xataa idaa goortii futixat la furay ya-juuju wama-juuju oo waqtaraba uu soo dhowaaday alwacdu yaboohii uu soo dhowaaday yaboohii day alxaqu xaqa ahaa uu soo dhowaaday fa-idaa hiya waaba iyada oo qisadu waaba iyadoo ay tahayba absaaru ladiina kuwii aragyaalkooda kafaruu kufriyey shaakhisatun mid taagan oo aan libirsanaynin qaaluu markaa waxay yidhaahdeen jawaabtii marka qaaluudaas maxduufta maxduufka ah markii ya-ajuuj iyo ma-ajuuj la furo wa wacdigii yimaado oo buunkii la afuufo yay qaaluu waxay dhaheen ama yaquuluuna waxay dhahayaan yaa weylanaa hoogeenna ee qadqaad xaqiiqa ee kunaa waxaanu ahayn fii kaflatin hilmaan dhexdiisa kuwa ku sugan baanu ahayn min haadaa kan kaga sugan ishaaradu maxay ku dhacee waa qiyaamahaas kacay qiyaamaha kacay waxaan kaga sugnayn bay leeyihiin kafle iyo hilmaan marka inta aadan sidaa dhihin waa inaad hadda aadan iska iloobin qiyaamaha oo qalbigaaga ay ku weyn tahay mar walbana ay ku jirto qofkuna marka uu dhinto qiyaamadiisu waa kacday oo qofku hadduu mar dhinto qaamad qiyaamatuhu soo noqod dambe hadduunan jirin oo in lagu soo celinayo adduunyo aadan usoo noqonaynin camalkaagiina uu xirmay ee qiyaamahaagii adigu waaba kacayba ayb marka intaay waqti aada haysato fursad haysato fursaddii marka in laga faa-iideysto ummado badan oo innaga nala joogay oo fursado haystay yacni bil ka hor ama usbuuc ka hor ama maalmo ka hor dad nala joogay ayaan hadda nala joogin oo fursaddu ay ka dhammaatay adiga muwaysan kaa dhammaanaynin marka fursaddii waa naga dhammaanaysaa annagana marka kaflada iyo hilmaanka inaad laysaga ilaaliyo waxyaabaha laysaga ilaaliyana waxaa ugu badan kaflada qofku inuu dadka dhimanayo fiiriyo meydka raaco qubuuraha uu booqdo oo ziyaaratulqubuur inuu sameeyo oo waqtiyadiisa waqtiyo kamida qubuuraha uu u qasdo oo uu yacnii dadka muslimiintana usoo duceeyo isagana bal goobtaas niyadda ku hayo uu xasuusto waxyaabahaas oo dhan baa marka qur-aankii oo la aqriyo lagu tadaburo tadabur lagu aqriyo waxyaabaha dhan weliba yacni waqtiyada dambe oo kale habeenkii qur-aanka qofka uu aqriyo si markaas yacnii uu waqti khushuuc waayo waqtigaas qofkuna yacnii waxa uu aqrinayo uu fahmi karo marka inuu aada waxyaabaha ugu dadaalo si qaflada qalbiga koraysaa ay uga baaba-do xaaraanta qofka uu cunayo iyo macaasida uu ku dhiiranayana qalbi adeygay keenaan falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum bu alla yiri yaquuluuna markaa waxay dhahayaan yaa weylanaa hoogeenna ee qadqad xaqiiqe ah kunaa waxaanu ahayn fii kaflatin hilmaan dhexdiis baanu ku sugnayn min haadaa kan aan ugaga sugnayn xaggiisa bal ee kunaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falay hilmaan arrintu keliya ma ahane innagaa dulmi falnay bay dhahayaan sababtoo ah waa naloo digay digniintii baan diidnay oon ka tagnay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabuu jahannama antum lahaa waariduun inakum idinku iyo wamaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa xasabu jahannama jahannamo xaabadeeda iyo waxa jahannamo lagu tuurayo waayo antum idinku waariduuna kuwii aroorayaa tihiin lahaa linnaari ay fi nnaari naarta dhexdeeda kuwii aroorayaa tihiin oo gelayaa tihiin idinku low kaana hadduu ahaan lahaa haa-ulaa'i kuwan aalihatan macbuudyaal dhaba hadday ahaan lahaayeen maa waraduuhaa maynan galeen naar maa waraduu ma aynan galeen mamaynan arooreen haa naartii naartii ma aynan galeen wa kullun mid kastaa dhammaan kii wax caabuday ilaahay keyrkii iyo wixii la caabuday khaaliduuna kuwii waarayo waayo fiihaa fi naari naarta dhexdeeda ku waarayo lahum waxay leeyihiin fiihaa naarta dhexdeeda waxay ku leeyihiin zafiirun hinraad wahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa fi naari naarta dhexdeeda wax ay maqlayaan ma jiraan ina aladiina kuwa sabaqad ay hormartay lahum iyaga ay u dhaqday ay u hormartay minaa annaga xaggeena alxusnaa xaaladii wanaagsanayd kuway u hormartay ulaa-ika kuwaadaas mubcaduuna kuwii la fogeynaya waay canhaa cani naari naarta xaggeeda laa yasmacuuna ma maqlayaan xasiisahaa shanqarteeda ma maqlayaan markay jannada galaan wahum iyaguna fii ma shtahad wahum iyaguna khaaliduuna kuwii waaraya waaye fii ma shtahad wixii ay jeclaysato dhexdeeday ku waarayaan anfusuhum nafahooda laa yaxsunu ma murug gelinayo hum iyaga alfazacu argagaxa al akbaru weyninka badan watatalaqaa waxaa qaabilayso oo la kulmayso hum iyaga almalaa-ikatu malaa-igtii baa la kulmayso yaquuluuna waxay ku dhahayaan haadaa kan yowmukum maalinkiinii weeyaan alladii maalinka oo kuntum aada ahaydeen tuucaduuna in laydin yaboohayo halkan marka mushrikiintii baa waxaa laleeyahy idinkay waxaad caabudaysaanba naar baa lagu lagu tuurayaa waxaana aada caabudaysaan hadday ilaahye yihiinna naar laguma tuureen lianna ilaaha qofka axadka laga dhiganayo axadka ilaaha laga dhiganayo waa axad naftiisana wax ka celin karo heyrkiisna wax u haayo ka celin karo marka idinkana halkaasaad ku jirtaan caabudeen iyagiina waa idinkula jiraanoo waxbaa laga naarayaa ee haddii marka ay ilaahye yihiin idinkay idin badbaadi lahaayeen hadday idin badbaadi waayeen walba naftooday badbaadin lahaayeen naftoodiina badbaadi waayeen mar hadday naftiina badbaadin waayeen wax ilaahnimadooda ka jira male marka qaabkaas baa marka wax loo tusaaleynaya aayaddan marka markay soo degtay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi ibnu zabacra nin la dhihi jiray oo dood badnaa yaa wuxuu yidhi ninkaa ibnu zabacra la yiraabaa wuxuu yidhi moxamed haddaan ku haystaa buuli xujaan u helay oon uga guulaysa karo haye u tag baa la yidhi waa loo tegay markaasuu wuxuu yidhi wax allaale wixii la caabudo hadday naar gelayaan ciise waa la caabuday naaruu gelayaa isagana calaa qowlika cusayr waa la caabuday yahuud baa caabuday isagana naar miyuu ayuu gelayaa miyaa buuli marka hadday cusayr iyo ciise naarta gelayaan annagana noo daabuu yidhi iska dhaaf marka hadalkaabuu keenay marka ibnu zabacra culimada marka laba jawaabba waa uga jawaabaan waxay yidhaahdaan in aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa ulaa-ika canhaa mubcaduuna bay soo gelayeen cusayr iyo ciise waa laga saaray marka iyaga aayadda dambaaba ka saartay calaa haadaa marka waxaa weeyaan cumuumka wamaa tacbuduuna ku jiro waa caamun maksuus wixii la dhihi jiray waa caam la khasisay waxaana lagu khasisay in aladiina sabaqadaas dambe jawaab sidaas waayo jawaab kalena waxay tahay isagiibaa marka lagu dabagediyeyo waa loogaba adkaaday xujada waxaa la yidhi carabtu maada maxay u isticmaashaa maa maa waxay u isticmaashaa wixii aan caqli lahayn malayacqilkay maa u isticmaashaa manna waxay u isticmaal waxay u isticmaashaa caaqilka yay u isticmaashaa aayadduna man maysan dhihin inakum waman tacbuduuna lama dhihina wamaa tacbuduuna baa dhihin marka ciise cumuumka xataa ma soo gelaayo ciise nabiyullaahi ciisa iyo cusayriya ma soo gelaayo leanna maalaa yacqil maaha isaga ayb halkaa markaa xujadii marka waa ka hallaawday waanu ku ceeboobay meesha ayb qof kastoo isku dayo qur-aanku inuu ka keeno qalad ama qallooc ama uu wax ku wax ka keeno isku dayo waa uun ma gaari karo isaga un bay ka daba imaaneysaa marka alla wuxuu yihi inakum idinku wamaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sukadii haddii marka cala alqowli alawal la qabto meesha waxaa kasoo baxayo carabtu inay yaqaaneen fii lugatihim alfaada qaarkood inay faa-iideyso cumuum inay keento marka qolooyinka luqada cumuum kuma jira dhahayoo kale ama yacni cumuumka iyo inkirayo ama diidayo luqa carbeed carabtaaba ka fahmitay waaba kaan inakum idinka iyo wamaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii aada caabudaysaan xasabu jahannama jahanamo xaabadeedaa tihiin xasabu luqat lyaman xasabu bimacnaa xaabu xaab xaabkuna waa xaabada dabka lagu shido luqatu najdinna waxaa weeyaan xasabu jahannama jahanamo wax lagu tuurayo waay dab marka la shido wixii inta lasoo qaadaba laysaga tuuro dabkaas kaas waa naam maa yurmaa bihi fi nnaar wax dab lagu tuurayo unbaa tihiin idinka iyo waxaad caabudaysaan waay marka ayb antum idinku lahaa ay fiihaa naarta dhexdeeda ayaad waariduuna arooreysaan ay daakhiluuna kuwii gelayaa tihiin naartaas nimankan gaalada waa la gartay iyagu naarta waxay ku gelayaan asnaamtan dhagxaantana dhagxaanta naarta waxaa loo gelinayaa ay caabudeen tawbiiqan lahum iyagabaa marka lagu haydaareynayaa wixii aada caabudi jirteen waa kaasa fiiriyaa laleeyahay marka ayb low kaana hadduu ahaan lahaa haa-ulaa'i kuwani aalihatan macbuudyaal hadday ahaan lahaayeen dhaba maa waraduuhaa maynan arooreen oo ma aynan galeen naartaasi wa kullun mid kastaa khaaliduuna wa kullun dhammaan kii wax caabuday iyo kii la caabudayba khaaliduuna kuwii waaraya waayo fiihaa naarta dhexdeeda kuwii ku waaraya ayb lahum waxay leeyihiin fiihaa fi naari naarta dhexdeeda zafiirun baa ugu sugnaaday ay ku leeyihiin hinraad zafiirku dameerka markuu qaylinaya codkiisa koowaad waa ee aadka u qaylada badan ee marka dambe uu axgabo oo uu codkiisa xoogaa uu nuxuusaayo uu hoos u dhacayana shahiiq ah leeraa ayb marka abu xayaan wuxuu leeyahy lahum fiihaa zafiirun marka la yidhaha zafiirka wax nololi ku jirto ka suurto galaa meeshaa marka ishkaalkaabu wuxuu yihi wadaahiru ana zafiira inamaa yakunu miman taquumu bihi اlxayaatu wahum lcaabiduuna xayaato waxay ka suurtoodo ayaa hinraagu uu ka suurtoobaa marka kuwa wax caabuday iyaga dabcan waa hinraagayaan leanna nolol waa ka suurtagal wاlmacbuduuna kuwa la caabudayna miman kaana yaddaci lilaahiyata kuwa meesha lagu naarayo oo iyagana la caabuday kuwa noo kuwa dad nool ahaabaa ku jira oo awel adduunyada ku noolaayo hana la caabudo dhihi jira sida fircawn oo kale ka fircawn isaguna waa hinraagayaa ishkaal male taas marka ayb marka halkaa marka wuxuu yidhi waxaan uga socdaa abu xayaan wاdaahiru ana zafiira inamaa yakunu wuxuu ka dhacaa miman taquumu bihi اlxayaatu qof nolol ay ku qumsan tahay wahum lcaabiduuna waa kuwa wax caabudayo wاlmacbuduuna kuwa la caabudayo miman kaana yaddaci lilaahiyata kuwa ilaahnimada sheegan jiray ka fircawna fircawn iyo wagulaati اlsmaaciiliyati buu yiri iyo ismaaciiliyada kuwooda gulaada ah ismaaciiliyada marka firqa waxaa weeyaan baainiyada firaqa baainiyada kamida oo muslimiintu ay ku ijmaaceen gaalo inay yihiin muslim kale aynan ku jirin ismaaciiliyada marka ilaahnimaa odayaalkooda iyo a-imadooda yay caabudaan ilaahnimayna u sheegtaan qoladaas marka hadda way le waa joogaan hadda laftooda magaca hadda dadku ay loo kasi karana waa waxaa la yidhaahdaa bohri bohriyiin bohara ayaa la yidhahdaa boharadaasi marka hindiya iyo dhulkaasay aada ugu badan yihiin iyo dhulkan eeshiyada dhulkan laftiisa sacuudiga laftiisa waa joogaan qabiilo dhan baa dadkooda u badan yihiin yaam qabiilo la yidhaha dhulkan najraan degan najraan degan baa ismaaciiliye ah waa boharadaas kuwaas marka hindiya joogo iyo iyaga xiriir baa ka dhexeeyo wax marka waxaa weeyaan ilaahnimo alla keyrkii cibaadadii shee sheegta waayo a-imadooda sidaasay sheegtaan wayna badan waa dad marka yacni jiritaanna leh dhulal ay degaanna lehoo la yaqaano haddana yacni waxaa laga yaabaa mararka qaar inay iska soo xajiyaan oo xajkaba aada ku arkaysa qaarkood koofidan koofi jaallo ahoo waxay wataan markaa koofi jaallo ah bay markaa yacni waxay ku yihiin yaa calaamad u ah naagahooduna dhar si kale oo ka yar duwan xijaabkan muslimiinta kala qaataan iyo waxbay qaataan timaha ilaa intaas waa faydaan dumarkoodaas aduu marka kenyadan waa joogaan meelahan carabta qaar badan baa jooga hindiya waa joogaan ismaaciiliyadu marka firqo daallo ah oo waxaa weeyaan gaalnimadooda culummadu ay yidhaahdeen akfaru min alyahuudi wanasaara yahuudiya nasaara iyagaa ka gaalnimo badan saasay culummadu dhihi jireen ayb waxaa lamida nusayriyada iyo duruusiyiinta iyo waa firqooyin marka ba firaq bainiya la yihaha bainiya haddii lagu yidhaha macnaheeda muslimiin maaha waay yani diin ma aaminsana aakhira ma rumaysna bacthi ma rumaysna waxay doonaanay iska caabudaan dadkaas waayo marka dadka aada arkaysaan muslimiintu si arxan darra ah waxa u xasuuqaayo kuwan hadda marka suuriya muslimiinta ku xasuuqaayo nusayriyo waayo waa kuwaan oo kale w ismaaciiliyada iyo nusayriyada iyo duruusiyiinta iyo waxa weeyaan marka weliba kuwan ismaaciiliyada waxay u qeybsamaan daawuudiyiin iyo sulaymaaniyiinay u kala baxaan wax aan muslin arxan u haynin waa adugu haddaad aragtoodan aqooninna waxaa laga yaabaa inaa istiraamo muslimkii maxaa laga rabaa dadkan waa muslimiin garkooda intuu la egyahay haddaad aragto iyo yacni waxaad is leedahay kuwa kuwani marka waa muslimiin marka muslim xumaaday wuxuu noqon karaa de markii hore hadduu muslim ahaa ee uu xumaado xumaanta meel xun uu ka gaari karaa ogowna marka wuxuu leeyahay abu xayaan waqulaati lismaaciiliyati aladiina kanuu muluuka misra min bani cubayd meeshanna war kalaa marka qoladaa marka uu sheegayo wuxuu leeyahay fircawn ilaahnimou sheegtay waxaa kaloo ilaahnimo sheegtay ismaaciiliyada gulaadooda yaa kamida marka kuwii masar xukumi jiray buu yihi ee la dhihi jiray cubaydiyiinta cubaydiyiin ama faatimiyiina la dhihi jiray iyaga masar xukumi jiray waa wax bidcooyin fara badan la imaadeen waana waxaa hadda dadka muslimiinta qaar badan ay uga daydeen bidcooyin ilaa hadda zuulila ayaa looga dayday nimankaasi oo iyaga ka hor muslimiintu maynan aqoonin xafladaha la sameeyo dhalashada loo sameeyo oo waxay sameyn jireen marka nebiga mawlidan udhigaynaa bay iyagaa bilaabay mawlidan udhigaynaa bay yidhaahdeen cali bay u samey jireen xasan iyo xuseen ilaa marka dambe ka ugu dambeeya waa boqorkoodaa loo sameynaa ka hor iyaga hortood muslimiintu maynan aqoonin xaflado labayo tobanka rabiiculawal laysugu yimaaday lama aqoon jirin waxaan marka culimadu ay dhahayaan muslimiinba ma ahayn ama ay leeyihiin asalkoodu majuus bay ahaayeen ayaa marka waxayna iskaga keen dhigeen dad nebiga jecel xaqiiqatanna ma jeclayn nebiga leanna iyaga dowladdoodii waxaa ka bedelay xukunka waxaa kala wareegay ayuubiyiinta dowla alayuubiya waa salaaxuddiin salaaxuddiin alayuubi markuu salaaxuddiin masar la wareegay maamulkeeda ayaa masar waxaa laga bilaabay saxiixulbukhaariga in laga akriyo muddo dheer oo ay nimankaas xukumayeen bukhaari muslim abu daawuud lagama aqrin jirin qisaska yaab kaleo imaamu dahabi uu ka sheegay taariikhda waxaa ka mid a aad bay u laayi jireen dadka culima culamada ahlu sunnaha ah ilaa markii dambe nin a'imadii hore ka mid ah bay intay qabteen ayay waxay yidhaahdeen adiga miyaa qofka dhahayo toban leeb haddaan haysto sagaal yacni waxaan ku dhufanayaa cubaydiyiinta halna yahuuddan meel u dhiganaya adiga maa yidhi warkaas markaasuu wuxuu yidhi maya anigu sidaa ma dhihin maxaa tidhi baa la yidhi waxaan idhi buu yidhi haddaan toban leeb haysto sagaal cubaydiyiintan ku dhufana halka tobnaadna ayagaan ugu darayaa nacam saasaan idhi buu yidhi markaasay qabteen waxay u dhiibeen niman marka jallaadiin oo waxay lahaa jireen yahuud iyo nasaaro ah yacnii dad aan muslimiinta u naxariisanaynin bay u dhiibayaan ku sallimayaan jallaadkii iyo kii markaa nasraaniga ahaabaa marka qabtay markaasuu biyo kulul ayuu intuu karkariyey buu ku dhex riday sidaasay samey jireen marka nimankaas dee taariikhdan in la akriyo waa fiican tahay albidaaya walnihaaya iyo sir aclaami nubalaaga taariikhulislaam iyo kulligood marka qisaskoodu nimankaa waa ku yaalaan waa niman marka baatiniya gogo-ay bay ahaayeen diinlaawayaal ah kuwaa marka wax lagu dayda ma ayaan lagu dayanin lahum waxaa usugnaaday oy leeyihiin marka waa kan marka abu xayaanna sidaa uu yidhi haddii marka la yidhaahdo lahum fiiha zafirun kuwii naftu ku jirtay waa la gartay dhagxaantii kalena ilaahay hadduu doono naf buu u yeeli karaa si ay u hinraagaan ama iyagoo dhagaxa bay hinraag hinraagayaan qudrada alla waa weyntahay lahum waxay leeyihiin fiiha ardada yacni naarta dhexdeeda zafirun hinraag baa ugu sugnaaday wahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha dhexdeeda ibnu mascuud marka wuxuu yidhi wahum laa yasmacuunadan buu fasirayaa idaa ulqiya fi nnaar haddii naarta lagu tuuro man yukhalladu fiihaa qof lagu waarinayo juciluu fii tawaabiita sanduuqyaa lagu ridaa min naarin oo naar ah huma jucilat tilka tawaabiitu sanduuqyadaasna waxaa lasii dhexgelinayaa fi tawaabiita ukhraa sanduuqyo kale uma jucilat fi tawaabiita ukhraa kuwo saddexaad baa lagu dhex ridayaa fiiha masaamiiru min naarin masaamiir naar naareed ayaa korkooda ah falaa yaraa axadun minhum qof iyaga ka mida ma arkayo ana fi nnaari naarta dhexdeeda axadan qof inuu ku jirayo cadabu la cadaabayo hayrahu isaga aan ahayn markaasu aayaddan akhriyay yani mararka qaar lafteeda marka adiga dhibaatada lagula qabo xoogaa waa isa sabarsiine nimankan marka ilaahan ka magan galnay naarta la gelinayo ku waarayo xitaa midkood midka kale ma la tusaayo halkaasay waxay ku aaburan yihiin oy ku daboolan yihiin tawaabiit ismaqli maayaan mid walbana cabaadkaasaa ka baxayo qof walba wuxuu leey war meeshan kaligaabaaba ku jira ilaahan ka magan galna in aladiina kuwa sabaqad ay hormartay dhaqday lahum iyaga ay u hormartay minaa inaga xaggeenna alxusnaa xaaladii fiicnayd kuway uga hormartay xaggeenna ulaa-ika kuwaadaas mubcaduuna kuwa la fogeynayo wayaan canhaa cani naari naarta xaggeeda laa yasmacuuna ma maqlayaan xasiisahaa shanqarteeda naarta shanqarteeda ma maqlayaan wahum iyaguna khaaliduuna kuwii waaraya waaye fii maa kii dhexdiisa ku waarayo ishtahat anfusuhum nafahooda waxay jeclaysta waxay jeclaysato ayay ku waarayaan waa jannadii laa yaxsunuhum ma muruggelinayo oo ma murjinayo alfazacu argagixi argagixi day al akbaru weyninka badnaa nafqada waa lagu fasiray buunka mawdka marka la gowracayo qof walbaa yani ahlu naarku ay quusanayaan markaa iyaga ma argagaxayaan xaaladahaas oo dhan wa tatalaqaahum waxaa qaabilayso oo la kulmayso almalaa-ikatu malaa-igtii baa qaabilayso oo ka hortegayso yaquuluuna waxay dhahayaan haadaa kan yowmukum maalinkiina waay alladii maalinka oo kuntum aad ahaydeen tuucaduuna in la idin yaboohayo meeshaan marka marka uunan argaga laa yasmacuuna xasiisahaa marka aynan maqlaynin waa goormo waa marka ay jannada galaan laakiin marka maxsharka la joogo jahanamo waa la arkayaa qiiqeeda waa la arkayaa iyadoo cartamaysaa la arkayaa laakiin markay jannada galaan mumidadka alla uu jannada geliyo shanqar jahanamo ma maqlayaan markaas yowma natwi الsamaaءa ka طayi الsijili lilkutb kama bada'naa أwala khalqi nuciiduh wacda calayna ina kuna faaciliin yowma maalin ayaanay murmurgeynin laa yaxsunuhum taku tacaluji yowma maalin baynan tiiraanyooneynin oo argagaxa weyn uusan murjinaynin nadwi aan duubayno marka laa yaxsunuhumna waa ku tacallujin kartaa watatalaqaahumna waa ku tacallujin kartaa waxaad dhihi kartaa yowma maalin bay malaa-igtu la kulmaysaa oo istiqbaalaysaa nadwi aan duuduubayno asamaaa samada aan duuduubayno ka tayi sijili warqadda duuduubitaankeeda oo kale lilkutubi filkutubi shayga lagu qoray lagu duuduubo ayb kamaa bada-naa awala khalqin nuciidu waan soo celinaynaa awala khalqin abuuristii ugu horeysay nuciiduhu waanu soo celinaynaa kamaa sidii bada-naa aanu u bilownay wacdan wacadnaa dalika sidaa baan yaboohnay wacdan yabooh calaynaa korkeenna aan isa saarno dusheenna ah inaa anagu kunaa waxaanu ahayn faacilina kuwii yeelaya sidaa oo sameynayo aayadan iyadana yowma natwi samaa ka tayi sijili lilkutub sijilligaas baa laysku khilaafay saddex macnaa la sheegay sijilli waa magac malag magacii waa la yidhi malagaa marka uu waraaqaha duuduubayo waraaqahana waa waraaqaha acmaasha lagu qoro waxaa kaloo lagu macneeyaa asijil waxaa la yidhi nin kaatib oo nebiga wax u qori jiray labadaa macnoba muxaqiqiintu waa diideen awalan midda dambe horta waa iska caddahay oo nebiga dadkii wax u qori jiray waa la yaqaanaa sijil wax la yidhaahana ma la sheegin malag hadda sijil la yidhaahdana ma la sheegin macnaha marka ugu dhow waxa uu noqonayaa assijil waxaa laga wadaa warqadda registerka ama warqadda wax lagu qoro sidaa markaan u macnaynana macnuhu waxau noqonayaa yowma maalin bay malaa-igtu qaabilaysaa kuwaas nadwi aan duuduubayno asamaaa sami samadii ka tayi sijili warqadda duuduubitaankeedoo kale warqad wax ku qoran yihiin marka la duuduubayo sow sidaa waa la ysku duuduubaa waxa ku qoranna waa la duuduubmayaan sow maaha tii oo kale weeya samadiibaa marka sidaa loo duuduubayaa marka ka tayi sijili waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi faacilkuna muxuu noqonaa ka tayi taawi asijilla ay ka dhigan tahay ayb yowma maalin bay malaa-igtu la kulmaysaa nadwi aan duuduubayno asamaaa samadii ka tayi sijili warqadda duuduubideeda oo kale lilkutubi lilmaktuubi ay filmaktuubi shaygii ku qornaa lala duuduubo ama dhexdiisa lagu duuduubo xarafkanna marka lilkutubina waa la aqriyay jumhuurta quraa'da lilkitaabi bay aqriyeen lilkitaabidana macno ahaan aada usoo dhowo yacni lilkitaabi ay lilmaktuubi kutub laakiin waa jamac haddana un macnuhu waa iska waa iska waa isku mid kamaa bada-naa sidaan aan u bilownay awala khalqin abuuristii ugu horreysaan nuciiduhu soo celinaynaa ay nuciidu waanu soo celinaynaa awala khalqin abuuristii ugu horreysay nuciiduhu waanu soo celinaynaa kamaa bada-naa saan awalba u bilownay wacdan wawacadnaa dalika sidaa baan yaboohnay wacdan yabooh calaynaa dusheenna aan yeelnay inaa anagu kunaa waxaanu ahayn faaciliina kuwii sidaa yeelayo samaynayo walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarihuhaa cibaadiya asaalixuun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe katabnaa waxaanu ku qornay fi zabuuri kutubtii hore min bacdi dikri lowxulmaxfuudka kadib ka gadaale ayaanu ku qornay ana alarda dhulka ardadu yarihu waxaa dhexlayahaa iyada cibaadii addoomadeyda asaalixuuna suusuubanaa ayb marka aayaddan waxaa ku jira fi zabuur zabuur hadda waxaa laga wadaa kutubtii hore o dhan azabuur bimacna almasbuur almasbuurna waa wixii la qoray marka kutubtii hore towraad injiil zabuur hadday ahaan lahayn waxaanu ku qornay goormaana lagu qoray waxaa lagu qoray kutubta looxulmaxfuudka kolkii lagu qoray kadib baa kutubtan lagu qoray oo yacni looxulmaxfuudkaa horreeyey ana alarda yarihuhaa cibaadiya saalixuuna lagu dhigay kutubtiina waa lagu qoray markaa ka gadaale macnuhu marka saas walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe katabnaa waxaanu qornay fi zabuuri kutubtii hore aanu ku qornay dhexdooda min bacdi dikri looxulmaxfuudka ka gadaale gadaashiisa yani kadib ana alarda ardada yarihu waxaa dhexlayahaa iyada cibaadiyi addoomadeyda asaalixuuna suusuuban addikru marka waxaan ku macnayna lowxu lmaxfuud ana alarda laba tafsiiraa ku jirta jannada in laga wado marka ana alarda haddii sidaa la yidhaha jannada waxaa dhexlayo addoomada suusuuban waxaa kaloo lagu macnaynaya alarda dhulkan caadiga ah dhulka marka addoommada suusuuban baa dhexlaya marka la yidhaahdo mararka qaar baa waxaa dhacayso sida hadda waqtigan aan ku jirnoo kale yacni duqyaankii gaaladu inuu xadgudbayba oo mararka qaar yacni taariikhdii hore haddaad fiiriso waxaan hadda dhacayoo kale armaynanba dhicin aada is leedahay mararka qaar dhici jiray aawey marka yacni ana alarda yarihuhaa cibaadiya asaalixuun alimaam ibnu lqayim iqaathatu lahafaanku uga jawaabay wuxuuna leeyahay dhaxalka dhulka la dhexlayo ama guusha ilaahay ma dhihin cali iyo faarax iyo fulaana guul la siinaa ma dhihin laakiin dadka guusha la siinayo tilmaamo u yeelay alleh marka ciddii tilmaamtaas laga helay guul ma waaynayso abadan leanna waxaan rumaysannahay ilaahay ballanqaadkiisa waa ka dhabayna walidaalika halkan allah wuxuu yihi cibaadii addoomadeyda haddana asaalixuuna suusuuban buu alla yihi wixii tilmaantan laga hela marka dhulka ilaahay waa dhaxal siinaya waxaana ku fahmaya nebigii asxaabtiisa muddo kooban oo yacni soddon sano ka yar bay dadkii dowladihii ugu waaweynaa adduunyada ay gacanta ku dhigeen muddo kooban oon badnayn marka salaaxaas iyo unbaa marka layska rabaa in la helo salaaxaas marka haddii la waayo oo dadku weliba ibnu taymiya raximah llah wuxuu yidhaahdaa kitaabkiisa iqtidaau siraadi lmustaqiim markii muslimiinta kaa-inatu tataar markii tataarta lagu salladay muslimiinta laba xaalad bay maraayeen buu yihi muslimiinta bal labada xaalada uu ka hadlaayo fiiriya xaaladda aan maraynana ku fiiriya idinka xaalad waxay ahayd buu yihi dadka culimada u ahaa dadka muslimiinta in badan oo ka mid ah waxay ku ta-ahureen buu yidhi falsafad iyo cilmulkalaam markaasaa rab qur-aankii iyo sunnadii wax ku leexanayaba ma leh nacam maanta dhan qiila waqaala baa diin laga dhigaa nacam qur-aankii iyo sunnadiina aasaaska yacni waxyiga yacni aasaaska meesha masaadirta diinta laga qaata inay tahay ayay ka tageen buu yidhi in badan meeshaana waxay uga daydeen ummadihii inaga naga horreeyey ama yacni dadkii ummadihii gaalada ahaa griiga iyo hindida iyo falsafadoodii bay soo carabiyeeyeen markaasaa waxaa lala aaday marka ilaahiyaadka markaasay ku leeyihiin ilaahiyaadka caqli ma ahane wax kaloo lagu fahmi kara male ilaahiyaad maxaa caqliga in lagu maxaa waxyigu marka muxuu taraa marka ilaahay muxuu ambiye usoo diray haddii ilaahiyaadka lagu fahmaayo caqli keligiis oo mujarad oo sirfi ah oo waxyi ka maran dhankaas marka caqiida xumaa dhacday dhinacii tawxiidulcibaadana wuxuu yidhi dadku waa baaba-sanaayeeno tatarku markii ay dimishiq isku dayaayeen inay qabsadaan waxay dhihi jireen dadku maxaan samaynaa war aan tagna qubuuraha qubuurahay u yaaci jireenoo waxay dhihi jireen buu yidhi yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar yunjiikum min atatar heerkaasaa caqiidadoodu maraysay kuwa tataarta ka cabsanayo luuduu biqabri abi cumar abi cumar ninka la yidhaha saalixa qabrigiisa magangala isagaa idinka celinaya waxaan soo socday yunjiikum min atatar tatarkau idinka badbaadina tataarka labadii marka tawxiidulcibaadana meeshaasuu joogay ilaahiyaadkii yani asmaada alle sifaatka allena meeshaasay taagnaayeen dadku ayb siyaasadduna xaggey joogtay marka wuxuu yihi siyaasadduna waxay taagneed boqorada muslimiinta dantooda waxaan ahayn maahana wax kale ma aqoonin siyaasad un bis kursigaas baa ii daran aniga waxa kale hadday baaba-ayaan dankama lihin ibnulahir fi lkamil wuxuu ku sheegay taariikhdiisa waxaa dhacday buu yidhi boqorkii markaas mar haystay baqdaad ayaa tatarkiina baqdaad bay kaabiga usoo saaran yihiin isagiina muxuu sameynayaa marka gabdhaa iskaga heesaya nacam qol buu ku xiraya waa ninkaada dadku ay sugayaan nacam gabdhaa u heesaayo isaguna waa iska daawanayaa cunto cabitaan iyo raaxaysi buu ku jiraa kuwii u heesayay mid kamida leebkii waxaa ku dhacay tataarta ay soo gamayeen markaasuu yihi dariishadahan naga xira sii wada wada bani aadamku hadday shahwadu qaribto sidaasuu noqdaan waa mar isaga dhanba wuu marqaansan yahay qofku waa marqaamaya xaalka marka madaxduna wuxuu ahaa sidaas xaalka culimaduna saasuu ahaa dadkana hadda hadday madaxduna xumaato culimana xumaato dad maxaa u yaalla iyaguna waa ka daraya sidaas markay noqotay baa tataartii muslimiinta lagu salladay oo caasimadii baqdaad gacanta ku dhigeen markaasay dhibaato fara badan ku sameeyeen marka da qofka waaye aragga ama caqliga leh yacnii taariikhdu inuu akriyo waa fiican tahay xaalka hadda aan ku jirnana haddaad muqaarano ku samaysaan wax badan kama duwana kaas wax badan kama duwan leanna markaad maqlayso waxyaabaha qaar aada maqlayso yacni shirki baxti oo lagu qaylinayo maanta dhan oo ilaahay keyrkiis la dhahayo yaa hebelow yaa hebelow yaa hebelow asmaadii alle iyo tilmaamihii alloo layska dafirayo sidii la raba laga yeelayo kitaab iyo sunno aan loo aaba yeelayninoo sunnadii laga shakisiinayo dadka oo laleeyahay sunnadu mayadaaba waxyi ah yaan joognaa marka dadkii hadday kuwaa marka diinta sheegaasaa noqdaan dadka madaxdana ay noqdaan dad danahooda un keliya ka fiirsada meeshaas hadda ummadaani kayaankeedu hadduu baabo in la yidhaahdo maaha marka diintu xal maaha in la dhaho qaladay noqoni leanna ilaahay guusha halkan wuxuu leeyahay ina alarda ana alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun inagay marka saalixiin ma nihin ma waa nagu yaraadeen haddiiba ay jiraanna wax yar waayo waa laga badan yahay waxaana laga yaabaa gacankugambadba inuu yahay oo sow raba aanu waxba u sheegi karin xataa marka halkaasi meesha marka dhibka dhib badan baa ka jiraya ummaddan ilaahay arrinkeeda iyo maslaxadeeda allahna tuso maslaxadeena ina fii hada la balaagan liqowmin caabidiin ina fii hada kan dhexdiisa waaa waxaa ahaaday qur-aankii waaye la balaagan la kifaayatan ku filnaan liqowmin qolo ayuuayuu u ahaaday caabidiina ilaahay caabudayaan ina fi hada kan ay ina fi hada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa waxaa ku sugan la balaagan kifaaya ku sugan wax lagu kaaftoomaa qur-aankani ku sugan oo masaalixdeenu ka waramayaa liqowmin ayuu kifaayo ugu sugan yahay ama u ahaaday caabidiina ilaahay caabudayaan ama la balaagan yani sahay liqowmin qolow u yahay sahay caabidiina ilaahay caabudayaan wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga nebiyow lilcaalamiina caalamiinta kumaanan dirin ilaa raxmatan naxariis darteed unbaanu kugu dirnay amase wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga ilaa raxmatan naxariis darteed unbaanu kuu dirnay lilcaalamiina aada u ahaato caalamka ideylkiisa naxariis aada u noqoto muslimiinta naxariista ay nebiga ku qabaan waaba la fahmay gaaladana iyaga laftooda naxariis bay ku qabaanoo marka islaamku yacni diintii nebi moxamed markay si fiican u shaqeynayso dhulka gaalada laftooda xuquuqda ay mudan yihiin bay helayaan waa ku nabadgelayaan cadaabka markuu nebigu noolaana cadaabkii inaan la cadaabin cadaab salgooyo waa laga daayay oo wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim iyada lafteedu marka maslaxa iyo u ahaa marnaba nebigu sala lla ly slama dhib iyo ciriiri marna ma ma aha mana noqonin nabigeenna sala allahu alayhi wasalam ayb marka dagaaladu hadda acdaa-u annabiyi nebiga cada-diisa waxay u sawirayaan rasuulku inuu yani waxaan mushkiladan adduunyada ka jirta ka warrama haddaad tira asagaa keenay bay kuleeyihin waxaasi marka sow inkirmo iyo gardarro muuqanayso sow maaha mushkiladan hadda caalamka ka jirta iyo sidan wax loo loo haleynayo yacni taariikhda waxaa laga yaabaa weligeedba inaynan soo marin iyagiibaa marka baaba iyo arxandarro ku dhaqmaya haddana nebigay ku tuurayaan biabi huwa wa ummi sala allahu alayhi wasalam qul inamaa yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid qul waxaa tiraa inamaa yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga xaggayga waxaa loo waxyoonayaa anamaa ilaahukum macbuudkiina ilaahun macbuud inuu yahay macbuudka oo waaxidun hal ah sidaa baa la ii waxyoonayaa fahal antum idinku ma tihiin muslimuuna kuwa hogaansamaya ma tihiin yani ilaahay u hogaansama waay fain tawallow hadday jeestaan faqul dheh aadantukum waan idin ogeysiiyey calaa sawaa'in xaal aan jin nahay innaga iyo idinkaba anagoo isku mid ah yaan idin ogeysiiyey wain adrii wamaa adrii ma ogise anigu aqariibun mid dhow inuu yahay maa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo am baciidun mise mid fog inuu yahay ma ogi qul waxaa tiraa inamaa wax kale maahan yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga intii kaa baa la ii waxyoonayaa anamaa ilaahukum waxaa loo waxyoonayaa marka waa maxay anamaa ilaahukum macbuudkiinu ilaahun macbuud weeyaan waaxidun hal ah antum marka waa masderiye marka macnuhu wuxuu ka dhigaya marka yuuxaa ilaya waxaa la ii waxyoonayaa waxdaaniyat llahi kelinimada alle ayaa la ii waxyoonayaa cibaado keligii oo astaahilo fahal antum idinku ma tihiin muslimuuna kuwa hogaansamaya ma tihiin idinku idinka ma hogaansamaysaan marka waxaa weeyaan istifhaam oo bimacnaa almri ah ilaahay u hogaansa ay aslimuu lahu fain tawallow hadday jeestaan faqul dheh aadantukum waan idin ogeysiiyey calaa sawaa-in si siman xaalaan ku sugannahay korkeeda ekaansho yacni si siman baan aniga idinkaba wax idiin og ayaanayaan idiin ogeysiiyey wain adrii wamaa adrii ma ogi aniga aqariibun mid dhow inuu yahay maa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo marka aqariibun qariibun waa wasfi maa tuucaduunada dambana marka waxaa weeyaan habar oo marka faacil sada masada alkhabar marka hamzada ou cuskadayna hamsatulistifhaamka ou cuskaday baana ah yacni mustanad u ah aqariibun mid dhow miyaa maa tuucaduuna waxa la idin yaboohayo ku dhow miyaa am baciidun mase waa mid fog ma ogi taas aniga naam yani cadaabkan goorta uu idiin imaanayo mid dhow iyo mid dheer miduu yahay garan maayo inahu yaclamu ljahra min alqowli wayaclamu maa taktumuun ayb inahu alle yaclamu wuxuu ogyahay aljahra hadalka kor loo dhigo iyo min alqowli inahu alle yaclamu wuxuu ogyahay aljahra waxaa kor loo qaado min alqowli hadalka xaal uu yahay wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa waxaa taktumuuna aada qarinaysaanna waa ogyahay waxaad muujinaysaan iyo waxaad qarinaysaan labadaba alla waa ogyahay wain adrii wamaa adrii ma ogi aniga lacalahu lacalla ta'khiira alcadaabi cadaabka dibdhigiisa dib la idinkaga dhigayo fitnatun imtixaan inuu yahay lakum idinka idin yahay taa ma ogi wa mataacun wa tamtiicun raaxayn ilaa xiinin waqti intii ka ahna raaxayn la idin raaxaynayo inuu yahay ma ogi lacalahu sidaa inuu yahay wain adrii wamaa adrii ma ogi aniga lacalahu cadaabka dibdhigiisa ama mawcidka cadaabka oo dib la idinkaga dhigayo fitnatun inuu yahay imtixaan lakum idinka idin yahay iyo wamataacun raaxa raaxayn ilaa xiinin waqti intii ka ah la idinkugu raaxaynaya sidaa inuu yahay ma ogin qaala rabi xkum bilxaqi warabbuna araxmaanu lmustacaanu calaa maa tasifuun qaala wuxuu yidhi nebigii rabbi yaa rabbi rabbigayow uxkum xugun bilxaqi xaq ku kala saar qoladani innaga xaq nagu kala saar warabbunaa rabbigeen arraxmaanu weeyaan alla naxariis guud naxariisanayo almustacaanu ee la kaalmaysta waaye ka la kaalmaysanaya waaye calaa maa kii korkiisa tasifuuna aada sifaynaysaan warkan aada ileedihiin waa shaacir waa majnuun iyo waxaas aada igu sifeynaysaanna rabbi baan idinkaga kaalmaysanaya marka xarafkan qaalana waa la akriyey qulna waa la akriyey marka qaala wuxuu yidhi nebigii qul dheh waay haddii qul la yihahdo rabbi yaa rabbi rabbigayow uxkum xugun bilxaqi ilaahay marka mar walba xaq maaha ma wax kale miyuu xukumi lahaana marka uxkum bilxaqi maxaa laga wadaana mar walba alla xaq unba wax ku kala saaraaya jawaabtu waxay tahay alxaqu haahunaa bimacna alcadaab xaqa meeshan waxaa laga wadaa cadaabka macnuhuna marka wuxuu noqonayaa uxkum kala saar qoladan innagana kala saar allow bilxaqi cadaab inaad keento nagu kala saar oo markaa yacni markay ka badiyeen cinaadka iyo si ayuu sidaa leeyahay rabbana ftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin oo kale macnahaas ay markaa tilmaamaan amase in la yidhaha ahlulmacaanigu waxay yidhaahdeen macnihiisu waa rabbi xkum bixukmika alxaq rabbi yaa rabbi rabbigay uxkum xugun bilxaqi bixukmika xugunkaaga alxaqi ee xaqa ahaa yacni ku xukun rabbiyow kuwani annaga nagu kala saar xugunkaagii dhabta ahaa waa wasfi marka oo waxaa loo soo qada sifa waaye waxaa loo soo qadarayaa marka mawsuuf warabbunaa rabbigeen arraxmaanu allaha naxariista badan waaye naxariista guud naxariisto almustacaanu isagaa midka la kaalmaysto weeyaan calaa maa kii korkiisa tasifuuna aada sifeynaysaanoo min alkadibi walbaatili ah beenta iyo baatilka aada sifeynaysaanna rabbi baan kaayaa laga kaalmaysanayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed